kuwaas waa uu sheegaya waqaala tacaala alla wuxuu yidhi yarfac illaahu aladiina aamanuu yarfac illaahu ilaahay wuu kor yeelaa aladiina aamanuu kuwa rumeeyey minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin iyo waaladiina kuwii uutul cilma cilmiga la siiyana darajaatin buu kor yeelaya muminka cilmiga leh iyo muminka aan cilmiga lahayn labadooda muminka cilmiga lahaa darajo sareeya wain kaana muminku mar walba uu darajo leeyahay intaas oo dhan marka waxaa weya wax qofka ku bixinayo inuu cilmiga ku dadaalo jahliguna waa qataal waa wax qofka dilo oo baabi'iyo meesha u fiican iyo meesha u xun ma gara karo qofka hadduu jaahil yahay nacam haddii cilmiga lagala dagaalamo qofkuna waxaa weeyaan wax wanaagsan iyo wax xunba garan maayo ayb marka cilmiga inaan dadka lagala dagaalamin waqtigooduna dadka inay cilmiga ku akristaan oy kula ku dadaalaan si ay u ogaadaan waxa ay samaynayaan in wax fiican ay yihiin inay waxay yihiin fadaa'il lcilmi waalcilmu sabiilun cilmigu wuxuu yidhi waa jid laa yufdii bisaaxibihi saaxibkiis aan gaarsiinaynin ilaa ila sacaadati unbuu gaarsiinaya waa cilmiga shareecada saaxiibkiis ma gaarsiiye ilaa sacaadada unbuu gaarsiinaya walaa yuqasiru bihi kagamana gaabinaayo can darajati rifcati sarraynta darajadeeda iyo walkaraamati iyo karaamada saraynta iyo karaamada darajadeedana ugama gaabinayo oo hoos ugama dhigaayo qaliiluhu cilmiga kiisa yar yanfacu waxbuu anfacaya wa katiiruhu cilmiga kiisa badanna yuclii waa saro marinaya qofka wayarfac waana koryeelaya kanzun cilmigu waa kayd huwa kanzun kayd weyaan yazkuu yani heersanaanayo calaa kulli xaal waqti kasta fiican wayaksuru badanaayo macal infaaqi marka la bixiyo marka la bixiyo oo cilmiga la sadaqaystee la bixiyo waa kordhaa isaga walaa yansibuhu ma bililiqaysto cilmigu qaasibun mid bililiqaysanayo cilmigii lagama bililiqaysan karo maalka waa la bililiqaysan karaa walaa yukaafu loogama cabsado calayhi cilmiga saariqun tuug walaa muxaaribun iyo mid shufto ah mid isbaaro taagan ama tuug cilmigii loogama cabsado wuxuu ujeedaa cilmiga midka qofka uu qalbiga ku hayo kan uu xidisan yaha laga wadaa ma ahan midka kutubta ku dhigan ma aha waa dhici kartaa kutubtaada in lagaa bililiqaysto waa dhici kartaa in kutubtii lagaa xado cilmigii marka waa baabaa cilmigaagii markaas waa baaba'aya laakiin cilmiga adig aad xifdisantahay korka ka hayso tuugna ugama cubsanaysid saariqna ugama cubsanaysid saas marka culimmadii oraada cilmiga ay sheegaan waa mid mid ay xifdisnaayeen taasuu marka uu kuleeya waa weliba waa khafiifulxamli cilmiga qaadidiisu waa khafiif waa sahlantahay oo qofka culays badan iyo wax weyn oo culays ku ah ma ahan saa darteed mar qofka dhallinyarada khaasatan weliba ee aan mashaaqisha iyo aysan ku furnayn cilmiga kan ou xifdiya ugu fiican khaasatan mutuunta qofka hadduu mutuunta iska xifdiyo ama yacni maadaama ay mutuuntu cilmiga yacni asal ay u yihiin fanni walba hadduu matni ka xifdisan yahay masaa-ishii qalbigiisa waa ku istixbaarsan karaa dadka yaryar ee dhallinyarada oo aan mashaaqisha badan aan gelin inay ka faa'iideysaan waqtigooda yaa daruuri oo ancan qofka weynna inuusa isdhihin waxba ma xifdi kartide walow hadduu sadar xataa xifdiyo wax dhan bay u tahay maa meel inaan un layska fafadhayo fajtahidaa ku dadaala fii dalabihi cilmiga dalabkiisa wastacdibaa kuna macaansada wastacdibaa macaansada attacaba yacni daalka fii xifdihi cilmiga xifdintiisa daalka cilmiga xifdintiisa aad ka dareemaysaan ku macaansada idinkawasahara iyo soo jeedka fii darsihi cilmiga akhrisashadiisa iyo daraaseyntiisa soo jeedkaasna ku yani macaansada iyo walnasaba iyo nooga adawiila ee dheer fii jamcihi cilmiga ururintiisa cilmiga ururintiisa iyo xifdigiisa waa lagu noogaa dabcan noogaas kusii macaansada sababta daacaad ku jirtaa ilan walidaalika imaamu shaafici waatuu yidhi cilmiga dalabkiisu waa ka fadli badan yahay yor salaad sunna sunankii waa ka fadli badan yahay sababtoa nafcigiisu waa mutacadi eyr adiga iyo keyrkaa waa ka faa'iideysanaysaa laakiin salaada naafilada adi unbaa ka faa'iidaya keliya daaco walbaana daacada ay ka dheefteedu ay ka yacni ay ka mutacadisantay ka tallaag ogtahayna waa mararka qaar marka la fiiriyo way ka fiican tahay midda qofka ku kooban fii bacdi alaxyaan wawaadiba dadaala ku dadaala calaa taqyiidihi cilmiga dabridiisa waa qoraalka cilmiga la qoro qayid ilcilma bilkitaabati cilmiga marka qoraal in lagu dabro wawaadibaa ku daa'ima calaa taqyiidihi cilmiga dabridiisa iyo wa riwaayatihi iyo werintiisa uma intaqilaa markaa kadib u guura ilaa fahmihi cilmiga fahmkiisa iyo diraayatihi iyo iyo diraayadiisa diraayadu waa waa ogaal cilmiga qofku waxa uu soo xambaaray inuu og yahay waa isku dhow yihin fahmka iyo diraayada cilmiga riwaaya iyo diraaya loo qaybiya marka aad cilmiga werintii aada xifdisaan ood werin kartaan cilmigaas haddana waxaad barataan diraayadii istinbaadkii iyo habkii looga faa'iidaysa lahaa aayadihii axaadiidkii si aad marka riwaayadii iyo diraayadiiba ay u kulanto maxaa yale diraayadaa muhim ah riwaayadu waa waxaa weyaan diraayada ayaa loo lagu gaaraa ma ahane waxaa weyaan waxa asalka mar walba muhiimkan waa diraayada waxaa dhici karta qofka inuusan xifdinin xadiidka laakiin hadduu yaqaano xadiidkaas camalfalka waa u sahlan yahay laakiin hadduu intuu xifdiyo macnihiisa aqoonin maku camalfali karo ujeeddadii xadiidka laga rabeeyey meeshaa marka qofkii loo ku weynaya marka qofkii inuu maraatibulcilmi oo jaamicu bayaanilcilmi wa fadlihi ayuu qofka aad uga faa'iidaysan karaa maraatibta cilmiga qofka hadduu rabo inuu ku ilayo rifcatu ahlilcilmi intaa kadib wuxuu u sheegayaa haddana dadka ahlucilmiga sarraynta ay sarreeyaan oo ay dadka ka sarreeyaan wanduraa fiiriya buu yidhi aya xaalatin xaaladtii ahoo min axwaali dabaqaati innaasi dadka heerarkooda iyo dabaqaadkooda takhtaaraani aada dooranaysaan idinku bal fiiriya buu yidhi dadka heerarka ay kala joogaan heerka aad idinku dooranaysaan dadka intaad fiirisaan heerka aad dooranaysaan eewayi wa mansilata ayi sanfin fiiriya nooc kasto derajadiisa fiiriya oo minhum dadka ka mida oo tu'tiraani aada idinku dooranaysaan mansilada iyo darajada dadka ay kala joogaan tan aad idinku dooranaysaan bal eegoo fiiriya hal tarayaani ma arkaysaan axaddan qof arfaca xaalan ka daraja ka xaalad sarreeya min alculamaa'i culimmada qof culimmada ka xaalad sarreeya ma arkaysaan diwaanin isagana culimmadii yaqaano waqtigii oo joogayna de culimmadu dadku waa fahamsanaayeen macnahooda laakiin waqtiyadan dambe hadda dadka maalka ama lagu qiimeeyo ama jaaha ama madaxtinimada iyo lagu qiimeynaayo waa yacnii xilligaa ma ma aanu joogin xilliga wuxuu joogay dadka marka cilmigooda lagu qiimeynayo dadku ay rijaal ku ahaayeen waxa ay alla rasuul ka fahmaan qof walba hal tarayaani axaddan ma arkaysaan arfaca xaalan min alculamaa'i wa afdala mansilatan xagga darajadana ku fadli badan ka fadli badan min alfuqahaa'i fuqahada ka fadli badan yaxtaaju ilayhim alra'iisu waalmar'uusu culammada waxaa u baahan ninka madaxda ah iyo kan madaxda loo yahay shacabkii iyo madaxdiiba waa u baahan yihiin waa ninka madaxda hadduu nin toosan yahay culummadu u baahan yahay masaladan maxay tahay arrintan maxaan ka yeelnaa see maxaa arrintan xalaal nooga ah maxaa xaaraam ah wuu weydiinaya dadkana waa u baahan yihiin nooc kastoo ay yihiin qaar cibaadadooday ugu baahan yihiin qaar mucaamaladooday ugu baahan yihiin wahaa kada walidaalika athar waxaa jiro oo habiibulbaqdaadina uu soo saaro kutubtiisa qaar ka mida sharaf asxaabi alxadiid an maleeyo uu kusoo saaray wuxuu leeyahay waxaa dhacday in nin ayaa wuxuu u yimid basra magaalada basra leyra ayuu soo galay markaasuu nin reebaadiyaabu ahaa man sayidu hada alwaadi buu yidhi waadigan sayidkiisi yaa yaa waayo magaaladan yaa ugu sarreeyo dadka ugu sarreey yaa halkaan magaaladan ugu sarreey markaasay waxay dhaheen xasan alxasanu albasriyu xasanulbasri baa ugu sarreeyo muxuu markaasuu yidhi bimasaadah muxuu dadka madax ugu noqdo ugu sarreeya markaasuu yidhi lixaajati innaasi ilayhi dadka baahida ay isaga u qabaan iyo wa cadami xaajatihi ilayhi iyo dan isaga uusan waxba u qabin asaga waxba kama rabo uu ka rabaa ma jiro iyagana isagay rabaan oo cilmigiisay u baahan yihin isagana adduunyadooda ma rabo adduunyadoodii waa ka saahiday dadkiina cilmigiisii waa ka maarmi waaya saasuu sayidku noqday markaasuu yidhi lacamrii inahu su'dud wuxuu yidhi marka madaxtinimada rasmigaa ee dhabta ah taas weeyaan cabdulmelik ibni marwaan ninkii la dhihi jiro amiirkii bani umaya ahaana zuhriba wuxuu ku yidhi yaa wuxuu yidhi sayidkaa magaalada basra xasanulbasri yii yaa magaalada madiine sayidkaa naafic ahuwa min almawaali am min alcarab carabta mau ka mid yahay mase mawaalidii la xoreeyey waay min almawaali waa mawaalidi xasanna waa mawla ninkaanawaa mawaalid kanna mawaaliduu ka mid yahay wuxuu yidhi waman sayidu ahli kuufa ahlu kuufa yaa sayid u ah markaasuu yidhi ibraahim annakhaci ahuwa min almawaali am min alcarab carabtii miyuu ka mid yahay mase mawaalidi mawaaliduu ka mid yahay waman sayidi ahli shaam reer shaam yaa sayida makxuul ahuwa min almawaali am min alcarab min almawaali waa dadkii la xoreeyey adoobanimadii hore usoo maray oo xoroobo markaasu wuxuu yidhi walle hadday sidaan xaalka uu ku socdo yidhi takhdubu idan takhdubu almawaali fowqa almanaabir mawaalidu waxay ka khudbaynay buu yidhi manaabirta korkooda waalcarabu taxtahum carabtana waa hoostooday fadhinayaan xaalku hadduu sidaan kusii socdo markaasu wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin inahu lcilmu amiiru lmuminiina waxaan waa cilmigayii sayidnimada lagu gaaraaye wax kale ma ahan yii cilmigay ku gaareen yii hadday dadkii carabta ayagun cilmigu ay kusii dadaalaan ayagun baa sayidnimadii yeelanaya mar kastaa ninka cilmiga dadka u baahan yihiin oo xalaashii xaaraamta looga baahaya sayid ahaanay marka wuxuu leeya yaxtaaju ilayhi alraiisu walmar'uus laakiin dhibaatada waxay tahay qofkii caalimka ah markuu isaga dadka u baahdo oo adduunyada dadka uu xoogaa hoos ordo oo ou meelaha marka dadka lacag dadka gacantooda wax ku jira markau fiiriyo marka qofkii uu gacantiisa ku jiray unba isaguna addoon camal u noqona marka dambe wixii marka xaqa waxaa laga yaabaa inuu mararka qaar ag maro oo ka xishoodo ayaa laga yaabaa walidaalika dadkan madaxda daa'iman iyaguna xoogaa biilkaas ay bixiyaan dadka waa ku waa ku addoonsadaan waxaa dhacday xilligii mixnatu khalqil qur'aan ay jirtay oo culummada lagu imtixaani jiray khalqil qur'aan lagu imtixaanayay ayaa nin a'immadii salafka ka mid ah ayaa waxaa la yidhi maxaa maa taquulu fi lqur'aan qur-aanka maxaad ka leedahay markaasuu yidhi huwa kalaamullaahi qur-aanku waa kalaamka ilaahi layru makhluuq markaasa waxaa la yidhi miyaadan amiirka ogeyn waxa uu dhahayo oo uu dadka uu faraayo markaasu wuxuu ku yidhi aquulu qul huwa allaahu axad makhluuq ma waxaan dhahayo yii qul huwa allahu axad baa makhluuq ma dhahayo yidhi sidaas waa kalaamullaahi markaasa waxaa loogu caga jugleeyey nafaqada baytulmaalka aad ka qaadato nafaqada baytulmaalka lagaasoo ka qaadato waa lagaa jaraya markaasu wuxuu yidhi uu akhriyey wafi samaai risqukum wamaa tuucaduun wafi samaai risqukum wamaa tuucaduun marka qofka hadduu dee ilaahay risqiga xaggiisana uu ka rajeeya tabakul badan yahay waxaasna uusan u aadeeyoonaynin wax looga qaadi karaa markaas waxaase fiican marka walidaalika dadka xadiidka waxay u badnaayeen dad xirfaystay u badnaayeen aadaabta muxadidkana waa ka mid tahay qofku inuu muxtarif yahay uu xirfaysto ama uu yani wixiisa uu si kale u dadka indhaho dadka gacmahooda inuusan ku tiirsanan haddii kale qofka ceebo badan buu la kulma wuxuu yidhi marka yaxtaaju ilayhim alra'iisu waalmar'uusu wayaktadii bihim waxaa ku daydo alwadiicu waalnafiisu midka iska liito iyo midka qaaliga oo ummadda xaggooda yani magaca kulao sarreeya yurjacu ilaa aqwaalihim aqwaashoodaa loo laabtaa fii umuuri dunyaa adduunyada shaniga umuuraheeda wa axkaamihaa iyo adduunyada marka axkaamteeda waxyaabaha adduunyada qofka uu ku sameynaya wa sixati cuquudihaa cuquudda adduunyada ka dhacayso sixa ansixitaankeeda iyo inay baatil tahay culamada markooda loo laabtaa mas'ale marka laga hadlaa waa aragta shaafici sidaanu fadwoole maalik sidaanu fadwoole axmed bin xambal bukhaari sidaan buu yidhi aqwaashoodaa loo laabtaa oo cuquuddii sixadeeda as loogu laabta wa bayaacaatiha iyo beec beeceeda iyo wagayri daalika min tasarufaatiha iyo kaas qayrkiis oo min tasarufaatiha adduunyada tasarufaadkeeda kamida wa ilayhi iyaga ayaa yurja-u loo la tiirsadaa fii umuuri diini diinka waxa ku saabsanna iyaga ayaa loo tiirsadaa oo iyaga ayaa la tiirsadaayo iyagaa la weydiiya wixii umuuru diin ancam waxay iftoodaan baa marka ummadda ay ilaahay ku caabudayaan subxaana watacaala wamaa yalzamu min salaatin iyo waxa waajibaaya oo min salaatin salaama wa zakaatin wa siyaamin wa xalaalin wa xaraamin uma maca daalika haddana intaa lala qabo assalaamatu min ataricaat assalaamatu nabadgal ayaa iyagu u sugnaaday min atabicaati raacasho ay ka nabadgalaan ninka madaxdaa daa'iman fartaa lagu fiiqfiiqaya tabicaat waxba unbaa laga tabanaya ninka maal kale waxunbaa dadka ay ka tabanayaan ninka culummada ee cilmigiisa ku dhowrsada tabica isaga male raacraacasho iyo wax ka tabasho iyo male haddii wax laga tabanada qof aan macaan yacni diin lahaynaa laga yaabaa inuu wax ka tabto ama aan macno badan ku tabashadiisa ay saxo ku dhisnay iyo walxadwatu iyo dheef ay dheefsadaan cinda jamiici dabaqaati dabaqaadka dadka oo dhanna waa dheefay ku leeyihin agtooda oo ummaddii waa karaameynaysaa waa maamuusaysa waalcilmu cilmiga wilaayatun weeyaan madaxtinimo laa yuczalu canha saaxibuhaa qofkeeda qofkiisa aan laga casilin waa madaxtinimo aan layska casilin madaxtinimada kale waa layska casilaa dabcan qofkii war wareegtaa kuu timid jeelaas waa lagaa qaada cilmigu laakiin malaha waa dhici kartaa waktiyadan dambe de dadka jaamicaadka macalimiinta ka oo kale daraasaadka diinigaa bixiyo qofku markuu da gaaro in la yidhaha qofkan waa mutaqaacid ama yani saasoo ay tahay haddana mutaqaacida ma ahaanayo isagoo haddana sidaas ah daraasaadkaas nidaamiga hadduu ka tago masaajidyadiiba wax ku akrina haddana macadaalika marna cilmiga maczuul ka noqon maayo mid laga casilo cilmigu inuu wilaaye yahayna weliba waa ka khatarsan yahay wilaayadiisu iyo madaxtinimada cilmigu waa ka khatarsan tahay madaxtinimada caadiga oo wadamada la maamulo cilmiga tan cilmigaa ka khatarsan walidaalika hadday hallawdo midda cilmiga hadday dadku ka fasaado waxaa weyaan wax aad iyo aad weyn ayaa dadka ka baaba'ay waxaa dhici karta madaxda caadiga inay xun tahay culummadu hadday wanaagsan tahay in dadku wax u badbaadaan laakiin hadday culummadu xumaato madaxdayna ka daba xumaato dadkaas waxaa weeya waa waa u dhammaatay weliba culummadaa muhiimsiia weliba walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxaaxeynka ku sugnaa wuxuu ahaa in allaha laa yaqbi xadiidka cabdillahi bin camr bn alcaas in allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yansicuhu min suduuri alcibaad ilaahay cilmiga ma siiba siibid ou dadka xabadkooda ka siibayo walaakin biqabdi alculamaa laakiin cilmiga ilahi wuxuu ku qaadaa culummada ayuu qibdoonaya ayaa dhimanayso xataa idaa lam yabqa caalimun caalim markausan baaqi noqonin meeshaas qof hadba marka amaakintu waa ku kala duwantahay dabcan xataa idaa lam yabqa caalimun ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan dadku waxay samaysanayaan madax jaahiliina meeshii haddii culummadii ka dhimato ka dhimato ka dhimato dadku waxaa uu qasaba inay madax diineed samaystaan qofna adduunyada ma joogi karo isagoon diin madax diineed aanay jirin haddii kii saxda ahaa la waayo mid faalsa abaa joogo mar walba haddii la waayo kuwii saxda ahaa ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan dadka madax jaahiliinay samaysanaya waa madax oo xagga cilmiga ah oo iyaguba aan wax dhaamin waa waxaad caalamkan zamankan haddaysan ka jirin yani adduunyada taasi de waqti ay ka jiraysaa iska yar waqtigaani aaday adduunyada uga jirtaa weliba khaasatan caalim muctabara oo weyn markau dhinto si fiicana loo dareema meeshii uu ka dhintay aadaa looga dareema nacam de qofkii marka dee diinta basiiro ulao ama wax fahmi karo uu dareemaya meeshii marka hadday qof caalima oo laga waayo mid caalim kusheegaa marka imaanaya kaas marka muxuu samaynayaa ittakada annaasu ru'uusan juhaalan fasu'iluu waxbaa la weydiinaa faaftow bigayri cilmin cilmi la'aanay jawaabayaan fadalluu wa adalluu iyagana waa baadiyoobayaan dadkana waa dhuminaya cilmigu marka saasuu wilaaye ku yahay ibnu xajar markuu xadiidkaas sharxaya kitaabu lfitan wuxuu yidhi xadiidka waxaa laga qaadanaa ri'aasada cilmigu inay aad u weyn tahay ri'aasada cilmigu inay aada u weyn tahay hadda tani marka ri'aasada cilmiga waxaa la rabay qofka dadka madaxda ah oo muslimiinta madaxda u ah ee sharciga ilaahay ku hogaaminaya waxaa laga rabaa inay iyagu baaraan oo ay fatashaan dadka ri'aasadaasoo kale qaba karo oo ummadda u iftoo karo iyagaa laga rabaa mas-uuliyad ka saaran tahay hadday qof ku sii daayaan ummadda dad aan iyagaba waxba dhaamin hadday ku sii daayaan waxa ugu horreeya lagala xisaabtamaayo sababtoo addiintu waa ka weyn tahay maalka iyo wax lamidkaa walaa yacraa ka dhar la-aan maayo min jamaalihaa quruxdeedana laabisuhaa midka la bisto waa cilmigu waa wilaaye walaa yacraa ka dhar la-aan maayo laabisuhaa midka la bisanaya min jamaalihaa quruxdeeda wa kullu dii wilaayatin mid kastoo wilaaye u saaxiiba wa in jallad haba weynaatee wilaayadaasi wa xurmatin iyo mid kastoo xurmo u saaxiiba wa in cadumat xurmadiisu haba weynaatee idaa kharaja can wilaayatihi hadduu ka baxo meesha uu madaxda ka yahay ow zaala can baldatihi ama beledkiisii uu ka zuulo asbaxa min jaahihi caariyan jaahiisii waa ka dhar la-aanayaa caalimku saas ma ahanuu kuleeha qiso saas lamidaa dhacday oo bacd alkutub lagu wariyey waxaa nin caalimo iyo nin madax beledka ka ah ayaa israaceen doonay wada raaceen doontii baa marka duufaan intay ku kacday ayay doontii waxay ku caarisay dhul aysan cid ka taqaana jirin iyagana aysan waxba ka aqoonin iyay doontii ku caarisa ninkii marka beledka xukumi jiray madaxda ahay markii la degay xeebtii la degay oo dadkii loo tegey de waxaa weya nin iska caadi unbuu ku soo baxay jaahiisii iyo madaxtinimadiisii eber ninkii caalimka ahaayna dadkii waa ka faa'iidaysteen cilmigiisiiba inta laga faa'iidaysta ummaddii maamuusoo ka muqo dadkii uu u tegey ayaa maamuuseenba marka ninka caalimkaa wixiise waa wataa meel allaale meeshuu la tago qof cilmi rabo hadduu helo ama dad ummad ilaahay subxaanau watacaala haddii uu helo waxaa weeyaan maamuuskiisa iyo jaahiisa oo baaqi laakiin ninkii madax ahaa meel kale oo madaxtinimadiisu aysa ka soconayeen markuu tago qof caadiya ubau noqona wa rubama inuu xataa yacni uu wejiga sii waayo meelaha qaar inuu soo fadhiisto ayaa dhici karta faina jaahahu wuxuu yidhi marka asbaxa min jaahihi wuxuu ahaanayaa marka jaahiisa caariyan mid ka dharla wa min xaalihi xaaladiisii horena caadilan mid ka maran ayuu noqonayaa hayra saaxibi ilcilmi ilaa saaxiba alcilmi midka cilmiga u saaxiibkaa ma ahani faina jaahahu maxaa yeelay midkaas jaahiisu yasxabuhu waa la soconayaa xaysu saara meeshuu tago wayataqadamuhu waa ka hormaraya ilaa jamiici alaafaaqi walaqdaar meel walba iyo aafaaq kasta uga hormaraya fakam min caalim oo magaciisa uu ka horeeya isaga uu ka horeeya wayabqaa bacdahu wayabqaa waa baaqi noqonayaa bacdahu gadaashiis fii saa'ir alacsaari ayuu baaqi noqo isaga gadaashiis cilmigiisi baa baaqi noqonaya fii saa'ir alacsaar ilaa maanta culimmada waa ujeedaan marka magacooda la sheegaayo oo mar walba yacnii qaala fulaanun raximahullah la leeyahay wax calaaqo kaleo naga dhexaysana aysan jirin ilaa khidmada ay diinka u qabteen maahan afdalu lculuumi cilmu shariicati cilmiga shareecada waa marka wax la ammaanayo maantaas dhan mudan waa cilmiga shareecada wa afdalu lculuumi culuumta kan ugu fadli badan oo ugu fiican cilmu shariicati weeyaan shareecada cilmigeeda wa afdalu dalika kan ugu sii fadliga badan cilmiga shareecadana liman wufiqa waa qofkii la waafajiyey an yujawida qiraa'ata alqur'aan qur'aanka qiraa'adiisa akhrintiisa inuu hagaajiyo waanacam wayaxfada inuu xifdiyo la waafajiyey xadiida nabiyi sala allahu calayh alih wasalama nebiga xadiidkiisa wayacrifu ou garto saxiixahu min saqiimihi xadiidka saxiixiisa midka jiran uu ka ogaado yani culumta waxaa ugu fiican cilmu shariica waxaana ugu sii fiican qofkii ilaahay waafajiyey inuu qur'aanka aqrin karo qur-aanka tajwiid inuu ku aqrin karo oo oo qur-aanka aqrintiisa uu hagaajin karo waa nasiib aada u weyn baa la siiyey qofkaas waanan sheegnay darsigii horaa uga hadla liman wufiqa an yujawida qiraa'ata alqur'aani wayaxfada xadiida nabiyi sala allahu calayh ali wasalam xadiidka nebigana xifdisan nin la waafajiye xadiidka nebiga inuu xifdiyo qur'aanka iyo xadiidka waa asleynka marka da qur-aanka wuxuu rabaa in waqti badan la siiyo culimmadii waa weriyeed sheikhulislaam ibnu taymiya oo kale raximahullah waxaa laga weriyey markii la xiray oo aakhir yacnii xiritaankiisa ugu dambeeyey xabsigiiba uu ku dhintayba raximahullah xabsiga rasaa'il badan buu ku qoray sheekhu markii dambe si uusan waxba u qorin niman aad cilmiga ula dagaalaya ahayn si uusan waxba u qorin yay ay ka qaadeen wax kasta oo wax lagu qori karo warqadii waa ka qaadeen qalin waa ka dhowreen xataa dhuxul waa ka dhowreen shay wax lagu qori karaba waa ka dhowreen markaasoo mutafariq wuxuu u noqday qiraa'at alqur'aan watadabur bilqur'aan qur-aanka inuu aqriyo kuna tadaburo aakhir khatma qiraa'adii ugu dambaysa u akrinaayo marka suurat lqamar uu ku dhintay isagoo akrinayo suurat lqamar ibnu kaiir bidaawinahaysi uu ku sheegay markaasuu weliba wuxuu yidhi haddaan ogaa lahayuu yidhi qur'aanka waxa ku jiro ee cajaa'ib ah yacnii waqti kuma dhumiyeen yii wix aan waqtiga ku dhumiye waxaa weeye sheekhulislaam waqti ma dhumaynin dabcan mar uu jihaad ku jiray iyo maruu kutub qoraayey oo cilmi qoraayey maruu masaa'il iftoonayey iyo maca daalika yacni de cajaa'ibta qur'aanka marba waxunbaa ilaahay uga furaya subxaanahu watacaala marka waxaa weye qur-aanka in meel layska dhigo oo qiila waqaala qur-aankii laga aado ama yacnii qofka wax aan hadda waxweyn ka soo gelaya ama qof qur-aankiiba aqriskiis dhib ku yahay oo laga yaabo inuu qur-aankii kicinaayaba inuu mashquul haddana uu ku noqdo waxyaabo marka laa yujdi oo aan wax weyn keenaynin yacni tarbiya fiican ma aha tarbiyad hagaagsanna ma aha qofku cishriin sana arbiciin sana hadduusan qur-aan baranin cilmiba u furmayo arbiciin sana hadduu yacni daba joogo cilmi kale qur-aankiina uusan xataa kitaabkii ka kici karin iyo wuxuu sheegaa marka arbiciin sana cid uma faa'iideynayo wayaxfada xadiida nabiyi sala allahu calayh ali wasalama wayacrifu saxiixahu min saqiimihi haddana xadiidka saxiixa iyo daciifka ina kala garanayso oo qofkii musalaxii iyo uu ku dadaalo barto xadiidka rasuulka iyada waxay u baahanta qofka inuu fatashi karo culummada xataa aqwaasheeda uu kasi karo xadiidkan waa daciif cilladaasaa ku jirta kan waasaan fiihi fulaan waxaa yacni saxiix iyo daciifka inaad meesha aad u aadaysa xataa cala alaqal aad gara karto dadka qaarkood marka waxaa weyn xadiidta waa iska werinayan qaala rasuulullah qaala rasuulullah qaala rasuulullah daldalaa waxaa laga yaabaa aktaruhaa inay tahay axaadiid makduuba cala nabiy sala allahu calayh wasalam maca daalika dadkii aan dacwo u sheega ama dadkii baan diintii bara inuu yidhaahdo marka taa qofkii inuu diin bara iska daayo dembi inuu ka qaadaaba halis uu yahay uma yaqra'a usuula alfiqhi ou akriyay markaa usuululfiqhiga maxaa yeele usuululfiqhiga wuxuu ku siina malaka iyo awood kitaabka iyo sunnada aad ugala soo dhex baxdo shaygan waajib miya manduub miya sunno miya caam miya khaas miya malaka ayuu ku siina usuulka uma yaqra'a usuula alfiqhi fayatafaqaha markaa uu fahmo fi lkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada uma yaqra'a kalaama alfuqahaa'i ou akriyo fuqahada kalaamkooda say isu wixigaan fiiri qur-aankii iyo sunnadii kadib marka qofkii wuxuu akrinayaa xadiidkii yani usuululxadiidi musalaxi ee ah usuululfiqhiga kadib fuqahada kalaamkooda fuqahada weliba muxadisiinta kalaamkooda uma yaqra'a kalaama alfuqahaa'i wamaa nuqila iyo wixii lasoo guuriye oo min almasaa'ili masaa'il can ilculamaai laga soo guuriye ayb taa marka inuu qofkii marka uu sidaa yahay qofkii ilahay intaas waafajiya de marka waxaa qofka ilahay waxfiica waafajiya wayadrabu wuxuu haddana ku ku laylismayaa wayadrabu ku laylismayaa wayatadarabu fii duruqi nadari fii fiirinta yani duruqdeeda yani habka loo fiirfiiro qiyaaska wixii lamidka ah maa nusuusta looga fiiriyo wa tasxiixi adilati adilada tasxiixinteeda walxujaj iyo xujajka fa haadihi algaayat lquswaa fa haadihi tani algaayat lquswaa weeyaan waa yoolkii ugu dambeeyey cilmiga xaggiisa waa cilmiga xaggiisa wadarajat lculyaa iyo darajadii sarraysa attafaquhu fi diin diinka oo marka la fahmo waman qasara can dalika intaas qofkii ka gaabiyo oo intaa qofkii ka gaabiyo falyaqra' ha akriya bacda taxafudi lqur'aani qur'aanka xifdintiisa kadib wa riwaayat alxadiidi xadiidka werintiisa ka gadaale almasaa'ila masaa'ish ha akriyo calaa madhabi maalikin raximah llah sheekh asaga maalikii buu ahaa andalusi buu ahaa qudrigan andalusna madhabkaas maalik ayaa aada looga dhaqmi jiray marka waxuu leey qofka isagooda aan intaas baac u yeelo karin aan sheegnay oo aan darajadaas gaari karin ijtihaadka qur'aanka iyo xadiidka markau barto madhabka maalig ha ariyoxadiidka mar walba waa muhim qof aan xadiidba waxba ka aqooninba sidiisaba hadduu kalaamul culamaa aan akrinaa dhahdo kalaamkan meel uu cuskan yahayna uusan waxba ka fahamsanayn waxaa laga yaabaa marka inuu marka nasiib fiican mahelayo marka aslaynka marnaba inaan wax lagu doorsanayn kitaabka sunnada haddii adiga intaas aadan wax kale aysan kuu heli karin oo yani cilmigaaga uusan gaarsanaan karin markaas madhab min almadaahib inaad akhrisaa dhib ma laha taasa madhab maalig u ilmihii ku waaninaya raximahullah fahiya ida infaradat buu yidhi madhabka maalig hadduu gooni noqdo fahiya ida infaradat hadday gooni noqoto anfacu min saa'iri maa yuqracu waa ka nafci badan tahay wax la akriya inta ka soo hartay mufradan gooni loo akriyo fii baabi tafaquhi fiqiga baabkiisa weliba ayb wainamaa khasasnaa madhaba maalik baan gaar yeelna raximah llah liannahu imaamun fi lxadiidi maalik madhabkiisaan gaar yeelna sababtoo xadiidka imaam buu ku yahay wa imaamun fi ra'yi xagga qiyaaskana imaam buu ku yahay walaysa liaxadin axadna uma sugnaanin min alculamaai culamada ka mida oo minman ah inbasada madhabuhu madhabkiisa ou fidsamay wa kaurad ay badatay fi lmasaa'ili masaaisha ajuubatuhu ajuubadiisa ay ku badatay darajatulimaamati uma sugnaanin imaamada darajadeeda filmacnayeyni labadaas macno kama gaarin labada macnona waxay u noqonaysaa xadiidka iyo ra'yiga xule maalik waa imaamun filxadiid waa imaamun fira'yi a'immada madhabkooda ou intishaarayna labadaas macno mid yacni darajatulimaama ku gaaray ma lahu leeyahy xoogaa marka nasca waxaa ku jirta nooc min tacasub yaraa ku jirta ilaa maxaa yeele aimada kale way gaareen darajat limaama way gaareen iyaga laftirkooda xoogaa marka yar marka waxaa weyaan maadaama de qofku cilmiga oo muddo badan ku dhex jiray iyo meesha uu wax ka qaatay iyo cilmiga usoo hormaray mar walba waa jiidanaya xoogaa yar mar walba wuu jiidanaya wakadalika hadalkan ada ku dhow dhow macnihiisa imaamu nawowi kitaabka majmuuca muqadamadiisa uu ku ishaaraya asbaabaha madhabka shaafici oo oo uga hormarsan yahay madaahibta kale iyo way sheegaan calaa kulli xaal madaahibta madaahib ahlilxadiid ay ahaayeen wayna ka badnaayeen hadda intaana isxaaq laftirkiisa madhabuu lahaa maca daalika waa un kullun yu'khadu min qowlihi wayutrak ila nabiy sal l slam qof kastaana qowlkiisa waa la qaataa ilaa nebiga maana calayh salat slam waana laga tagaa ilaa nebiga maana calayh salaatu wasalaam taas marka isaga marka sidaasuu leeyay bal yani aimada imaam axmed oo kale imaamu shaafici oo kale labada macnoba way ku sarreeyeen labada macnoo ra'yiga iyo xadiidka labadaba aaday ugu sarreeyeen bal imaamu shaafici wuxuu sheegay naasirulxadiida looga bixiyey markii uu ciraaq uu tegey nimankii ahlu ra'yiga iyo nimankii ahluxadiidka isla joogay wuxuu sameeyey marka usuululfiqhi ayuu dawinay si axaadiidta looga faa'iidaysto fiqhi ahaanta ayuu aad ugu dadaalay cabdiraxmaan ibnu mahdi ayaana ka dalbaday in lagu magacaabo oo labada macnaba imaamu shaafici marka waa imaam u ahaa la shaka imaam axmedna kadalika xadiidku weliba baaciisu aada ugu dheeraa fiqhiga iyo nadarkana fataawadiisaad ka garanaysa ama abu xaniifa isaga culamadu waxay dhahaan dhanka ra'yiga iyo qiyaasku aad ugu badnay dhanka ra'yigu ku badnaa bal xadiidka waxaa weyaan axaadiidta waxaaba yarayn inta uu axaadiidta uu wariyey ayaa aad u yarayn wainamaa yushaarikuhu fii katrati lmasaa'ili masaa-isha badnaanteeda waxaa la wadaago wa furuuciha iyo furuucdeeda walkalaami calaa macaaniiha iyo macaanida masaa-isha laga hadlo waxaa la wadaago usuulihaa abu xaniifata ayaa la wadaago iyo shaaficiy iyo shaaficiy imaamu shaafici walaysa liaxadihima midkoodna ma lahayn imaamatun fi lxadiidi walaa darajatun mutawasita midkoodna wuxuu yidhi xadiidka kuma lahayn inuu yidhi imaama walaa daraja mutawasitana kuma lahayn waa hadalkaan hadal tacasub ku jira la shaka bal waxaa weyaan marka imaam axmed isaga maba soo qaadin weliba inuusa soo qaadin imaam axmed waxaa weeyaan iyada laftirkeeda waa waa waa wax kale weeyaan imaamu axmed inuu soo qaaday ahayd sababtoo inkastoo uusan imaam axmed isagu madhab alifin gacantiisa uusan wax ku qorin laakiin fataawada laga wariyayaa madhabul xanaabila maanta hadda shakilo oo ah marka in marka imaam axmed iyo a'imadii kale oo sidaan marka ladhaho daraja mutawasita maahane darajo caaliya waa ku gaaray laa shak bal maxaa imaamu shaafici loogu magacaabaa naasirulxadiid hadduusan xadiidka daraja mutawasita xataa iska joogi laa shaka bal imaam axmed aad uga ducay jiray ugu ducay jiray shaafici wuxuuna dhihi jiray maa carafna annaasika waalmansuuka waalcaama waalkhaasa ilaa minhu caam iyo khaas iyo naasika mansuuq shaafici unbaan ka baranay cid kaloo kama aanan baranin buu leey waana u ducay jiray weliba walidaalika imaam axmed wiilk imaamu shaafici wiilkiisa wuxuu ku yidhi aabbaha wuxuu ka mid yahay yidhi saddexda qof oon sujuudda ugu duceeyey marka yani dadka ahlufadliga ayagaa aad isu yaqaan annahyu can qiraa'ati kutubi lmandiqi waalfalsafa anaan ku daray iska reebi la iska reebaya mandiq iyo falsafe in la akriyo oo ay ku leexdaan xaggaas cilmulkalaamka wa iyaakuma iska ilaaliyuu yidhi dabcan marka intaan mawduuc hore ka bixin xogaash maalikiyada gaar ahaan oo aad macruuf ay ugu yihiin atacasubu cala shaaficiyi imaamu shaafici ku tacasubaan korkiisa oo ay ka tacasubaan oo xoogaa ay geeska saaraan waa xoogaa waa ku yar badan tahay aadaana kutubaa haddaa akrisaan aada ugu arkaysaa raggaan maalikiyada ilaa qaarkood ay gaareen inay sujuudda ay ku habaaraan inuu imaamu shaafici ou dhinto tamanaa rijaalu an amuuta wain amut fatilka dariiqatun lastu fiiha biawxadi waatuirnaca dadaa waxay tamaneen dhimashadeyda yiri laakiin taas jid aniga keligay ii yaalla ma ahan yiri dadka dhan waa wada dhimanaya marka aaday ugu waa qadiime qadiim sababta keenaysana waxay ahayd kitaabul um qayb ka mida ayuu imaamu shaafici wuxuu ku qoray ikhtilaafu maalik isaga iyo maalik masaa-isha ay isku khilaafeen ayuu qayb gooni ah oo umka ka miduu ka dhigay markaasuu aad marka dood dheer oo uga bixiyey marka imaamu shaafici kitaabkiisa al um markaas imaamu shaafici da imaam maaligna waxaa ka dhexaysay de imaam maalik sheekhu alimaam shaafici u ahaa maca daalika haddana dee ma keenayso maadaama uu sheekh u ahaa haddana masaa-isha mas'alo walba kuma uusan raacaynin meeshii uu ku khilaafo daliilu ku muujinaya isagoo aan wax hoosna aan u dhigaynin marka xoogaa ayaga marka waxay is yidhaahdeen meeshaasi xoogaa wayar caroodeen wayar xanaaqeen marka imaamkoodii inuu marka masaa-ishii ay isku haysteen uu dawino uu qoro oo uu dood ka sii bixiyo xoogaa taasay dhibsahayn qofkuna waxaa fiican sacatu sadri inuu iska yahay sida saacan saas hadaa adiga sheekh leedahay ood ka dambayso ood culum badan ka faa'iidaysato haddaad aragto mas'alo lagu haysto oo mas'aladii laga doodaayo oo qofkaana aan lagu xadgudbin xadgudubka ayaa xun mar walba haddaan ninkii caalimka darajadiisiina aan hoos loo dhigin mas'aladii sida u yiri wax si kale loo sheego in qofkii markaa uu yidhaahdo qofkii mas'alada sheegay inuu u qaato colaad inuu u qaado oo qalbiga ugu qaado aada u foolxuntay waiyaakuma wuxuu yidhi marka iska ilaaliya leeya wa qira'ata shay min almandiq wax mandiqa kamida akrintiisa iska ilaaliya wa kalaam alfalaasifati iyo falaasifada warkooda mandiq waxaa laha waxaa uu warka muqadamaadka warka isaga dhisan iyo falsafada falsafa iyo mandiq iska ilaaliya waxlaha ka akrinin imaam nawowi ibnu salax waa xarimeenba ayaga oo barashada cilmigaas mandiqa waa xaaraamka sababto ah dariicatu ila alkufri walilxaad dariicu wuxuu u yahay gaalnimo iyo ilxaad ayuu dariica u yahay dadkii galayna labay noqdeen ninkii soo taabtay meesha ugu dambeysay ninkii gaaray de wax markaas gudoobo de diinkii ka shakiyey iyo wax waxay noqdeen ka towbadkeeno ka soo noqtay dadka ugu dhibka badan marka waxaa weeyaan kuwa aan heerna ka gaarin bilowgiina dhaafayo sida sheekhul islaam uu yidhaahdo wuxuu yidhi dadka waxaa fasaadiyey yidhi nisfu naxwiyin wa nisfu mutakalimin iyo wa nisfu faqiihi nisfu faqiiha ninka iska fiqiga gaaban oo fiqigiisu nus iska yahay wuxuu fasaadinayaa fataawadii nisfu naxwigiina luqadii buu dhib ku hayaa wax inuu yaqaano ismoodaa xoogaa deerkaa uu soo bartay dadkii marka luqadii buu fasaadinaya nisfu mutakalimna waxaa weeye waa nin cilmulkalaamkiina aan badweynkii gaarin hadduu gaari lahaa inuu xun yahay u arki lahaa badweyntiina ma gaarin heerkii caamanimadana waa ka baxay oo xoogaayuu ka akhristay mandiqii kaasaa ugu daran marka kaas wuxuu fasaadinaya caqaa'idka isaguna marka marka mandiq iyo falsafa hadda maxaa la yidhaha waa dadka yani aan marka hore aan akrino fa ina dalika kaagaas wuxuu yidhi mabniyun cala alkufri gaalnimuu ku dhisan yahay walilxaadi iyo ilxaad iyo walbucdi buu ku dhisan yahay kafogaansho cani shariicati shareecada laga fogaadayo ibcaad fogeyn wa uxadirukumaa waxaan idinkaga digayaa min qiraa'atiha qiraa'adeeda maa lam taqra'aa haddaydan akrinin intaydan akrinin min kalaami culamaai culamada kalaamkooda maa taqwayaani bihi waxaad ugu xoogoobaysaa calaa fahmi fasaadihi mandiqa fasaadkiisa fahmideeda wa dacfi shubahihi shubahdiisa taagdarnaanteeda wa qiilati taxqiiqihi taxqiiqiisa yaraantiisa maxaan saa u yeelayaana makhaafata an yasbiqa inuu idinku hormaro idinku soo hormaro cabsi aan ka cabsanayo darteed ilaa qalbi axadikumaa midkiin qalbigiisa inuu kusoo hormaro maa shay laa yakuunu uusan ahaanaynin cindahu aftiisa min alcilmi xagga cilmiga maa yaqwaa bihi makhaafata an yasbiqa ilaa qalbi axadikumaa midkiin qalbigiisa inuu kusoo hormaro maa laa yakuunu cindahu wax agtiisa aanu ahayn min alcilmi cilmiga maa yaqwaa bihi wax ugu xoogoobo calaa rabbihi raddiintiisa wuxuu ku leeyahay haddayba noqonaysa inaad mandiq iyo wax ka aad ka akrinaysaan waxaan idinkula dardaarmayaa marka hore inaad akhrisaan kalaamka culummada iyo cilmiga aad ka akhrisaan wax aad ku ogaan kartaan mandiqa inuu wax xun yahay meelaha marka xumaantiisa aad ku ogaan kartaan iyo shubhadiisa taagdarnaanteeda aad ku ogaan kartaan si aad isaga celisaan markaas ayb waa haddii w aad baranaysaan laakiin haddii aydan baranin marka hore idinkoon cilmi baranin da isaga ka bilowdaan hadhow isagiibaaba wuxuu idinku noqonayaa isbaaro aan laga gudbi karin walidaalika naada dalkeennan dad say wax u bartaan qof aan axaadiid akhrisanin laa musalax musalax laga yaaba aan maqalba weligiisa walaa ummahaat aan ummahaatu sita aan akhrisanin kutubtii caqaa'idkii saxiix ee caqiidata ahlisunna aan waxa ka akhrisanin yaa wuxuu akhrisanayaa mandiq sullam iyo akhrisanaa iyo shamsiye iyo mandiqiibuu akhrisanaa iyo cilmulkalaamkii uu galaa khalaas hadhow marka waxaa ku adkaanayso inuu ka inuu ka dhexbaxaaba ku adkaanayso sababtoo ah qalbigii isagaa ku hormaray mar hadduu isagii ku hormarayna wax ka celiya qalbigii kuma jirin qalbigiiyo eber uu helay mar qalbigiiyo eber hadduu helo ou taxakumana hadhow xaqii marka loo sheego waa diidayaan intaasoo aayad iyo xadiid haddaad ula timaada mayu ku leeyahay xadiidkan waa axaad caqiide lagama qaato aayadan qadciyu dalaala ma aha dalaaladeeda ma cadda arbaa ku jiro maanta dhan yani muqadamaadkii lagu baabi'inaayey yani caqligii iyo naqligii caqligaa horeeyo caqliga iyo yani sharciga caqligaa horeeyo muqadamaad baas ayaa qalbigiisa ku jirto laga soo dhaadhiciyay muqadamaadkaas marka uu uga hortegaya marka inuu iska jira qofka inuusan baranin marka haddaadba ay dhacayso inaad akrinaysaan iska ila wax cilmi bartou leeyahay ka hor intaydan isaga gelin iyada laftirkeeda ma fiicna qofka markuu cilmi barta kadib inuu mandiq sii bartana ma fiicno sababta waxaa weeyaan alquluubu daciifatun waalahwaau khataafatun ayuub saasaa laga weriye qulubta waa iska daciif adii qalbigaaga ma hugti isma hugti ahwaa'duna waa jiidjiidasho badan tahay walidaalika culimmadii salafka dadka ahwaa'da markay yidhaahdaan kaalay xolaa aan sheekaysanna ama aan doodna waa ka tegi jireen sababtay uga tegaya waa maxay qalbigaanna ma hubnay dhihi jireen qalbigaannaan la hubin hadda annaga waxaad arkaysaa de qofku waa jahlig waa dhibaato badan yahay waxaa arkaysaa qofku wuxuu kuleeyahay ani waa ishubaa waxaan waa aqaanaa kuwaan inay baadiyeysan yihin waa iska ogahay dhib ma laha waa iska dhegaysana waa ishubaayo kuleeyahay wax uu ishubana xaqiiqatan ma lahan ayb dadkii is haddii la ishubaayo dadkii ishubi karay ayaa ayaa ba waxaan ka istaagay marka wuxuu yidhi walidaalika saas darteed ankara jamaacatu culamaai culamada jamaacadeedu waxay inkireen almutaqadimiina culummadii hore walmutaahiriina iyo kuwii dambe qiraa'ata kalaamihim kalaamkooda in la akriyo liman ay ka xarimeen lam yakun ama ay u akriyo liman lam yakun qof aan ahayn min ahli lmansilati darajada dadka u saaxiibka walmacrifati iyo aqoonta bihi isaga oo u leeyahay fasaadkiisa qofaan aqoon u lahayn fasaadkiisa gaarin aqoontaas aan gaarin inuunan akrisanin bay yani waa way inkiraan inuu akristo mandiqa iyo kalaam khawfan calayhim mimaa khawaftukumaa minhu cabsi khawfan calayhim cabsi ay dadka korkooda uga cabsanayaan mimaa khawaftukumaa minhu waxaan aniga idinku cabsi geliyey walow kuntu aclamu haddaan ahaan lahaa mid og annakumaa tablugaan inaad gaaraysaan mansilata almaysi waalmacrifati kala soocid darajadeed iyo macrifo darajadeed haddaan ogahay inaad gaaraysaan oo rag wax kala sooci kara inaad noqonaysaan haddaan ogahay waalquwati cala alnadari iyo awood in wax la fiirfiiriyo loo yeeshay waalmaqdirati karti laxadabtukumaa waan idinku boori lahaa markaas calaa qiraa'atihi akhrintiisa wa amartukumaa waan idin amri lahaa bimudaalacatihi mudaalacadii yacnii in la mudaalacaysto sababta waa maxayna litataxaqaqaa saas weeye litaxaqaqaa si aad u yacnii xaqiijisataan si aad u ogaataan u hubsataan dacfahu taagdarridiisa waxan si aad u ogaataan wa dacfa almuctaqidi lahu iyo midka caqiidaysan tabardarradiisa si aad u ogaataan wa rakaakati almuqtari bihi iyo midka ku kadsoon rakaakadiisa rakaakada waxaa leedaha waxaa iska yani macnaha iskor saaran oo aan la kale aan la gara karin oo iska googaalaysiga camal oon macnahana ku dhisnay wa anahu isagu inuu yahay min aqbaxi lmakhaariiqi wax caadada khilaafsan wax ugu foolxo ile caadadii kuma socda moogta iyo asalkii wa tamwiihaati iyo wax la dharoobay inta la dhardharoobay oo aan shaar uusan ahayn loo geliyey camal inuu atamwiih waxaa weeye waxaa la dharoobay oo inta kor laga qurqurxiyo hoosna aan waxba ka ahayn wa wujuuhi alxiyali waalkhusacbalaati iyo inuu yahay isagu wa anahu min aqbaxi almakhaariiqi waatamwiihaati wa anahu min aqbaxi wujuuhi alxiyali xeeladaha wujuuhdooda kan ugu foolxo waalkhusacbalaati iyo waxa khusacbalaadka kan ugu allatii taas oo yuftaru bihaa uu ku kadsoomayo man laa yacrifuhaa qof aan aqoonin lagu kedinayo wayastacdimuhaa oo weynaysanayo man laa yumayisuhaa qof wax kala sooci qofkaan waxba kala sooci kariyaa waa u weynaysanayaa waxweynba warkee walidaalika saa darteed idaa xaqaqa hadduu dul istaago si fiican wax u taxqiijiyo idaa xaqaqa man yaclamu qof og cinda axadin hadduu qof agtiisa ku taxqiijiyo oo minhu iyaga ka mida oo xaqiiqdiisa oo uga warramo qof ahlu mandiqa ka mida manaadiqada ka mida iyo ahlukalaamka hadduu agtiisa uu ku taxqiijiyo wajadahu wuxuu helayaa caariyan min alcilmi caariyan inuu yahay mid ka dharla min alcilmi cilmiga baciidan canhu ka fog cilmiga iyo daci uu sheeganaya inahu yaktumu cilmahu cilmigiisa inuu qarinaya wainamaa yaktumu jahlahu jahligiisa unbuu qarinaya yani haddii qofka loo fiirsado qofka mutakalimka haddii nin yaqaan oo ag istaago oo uu la taxqiijiyo waxaan cilmi mandiqan laga soo gaarin layidhaha wuxuu ogaanayaa jahligiisa wuxuu qarinaana inuu jahli u yahay wahuwa yanimu calayhi wahuwa isaguna yanimu caleyhi waa ziyaadsanaya jahliga unbuu ziyaadsanaya wayaruumu wuxuu rabaa an yastaciina bihi inuu kaalmaysto wahuwa yuciinu calayhi isaga korkiisa una ka kaalmaynaya wax la kaalmaysta maahan dhibaato unbau kugu kaalmaynaya adiga waqad ra'aytu bibaqdaada baqdaad waxaan ku arkay yuri wagayriha ay keyrkeed man yaddaci minhum qof iyaga ka mida oo sheeganayo haada shan cilmiga sheeganayaan ku arkay mustaxqaran isagoo ah isagoo la xaqiro mustahjanan la ceebeeyo oo la dayaco mustadcafan la taag daraysto oo la daciifsado ayaan arkay laa yunaadiruhu lama murmaynin oo lama doodaynin ila almubtadi'u ardada bilaawga abaa la doodaysa ardayda bilaawga ah ayuusan ka dhamaa karin doodooda ninkii marka dad mandiqa bartay aan baqdaad ku arkay oo layska daciifsado layska taag darayso laa yunaadiru ila almubtadi maantana waxay ku leeyihiin qof aan mandiq iyo cilmulkalaam aqoonin caqiide inuu ka hadla maba ahanay ku leeyihin caqiidada soo qaala lahu qaala rasuuluhu iyo soo maa meel kalena caqiidada laga haddaad fiirisaan kutubahan caqiide ahaanta loo akrisana marka ay ku leeyihin cilmu cilmulkalaamka tawxiidka markay sharxaya waxay ku leeyihiin waistimdaadihu cilmigan meesha istimdaadka oo asalka u ah qaarkood waxay dhahayaan minwaxay ku leeyihiin min aladillati alnaqliyati waalcaqliyati ama min aladillati alnaqliyati waalkalaamiyati falsafaiyo kalaam maa ilaahay lagu barta ilaahay lagu barta subxana watacaala ee ilaahay isaga ayaa nayskeen baray qur-aanka iyo sunnadan baa lagu barta ee laga barta wakafaaka bicilmin cilmi ayaa kugu filan saaxibuhu fi dunyaa saaxibuhu qofkiisa fi dunya adduunyada dhexdiisa marmuuqun inuu yahay mid si yar uu loo soo jalleeco marmuuq hadda waxaa loo jeeda qofka hadduu cilmi badan yahay karti badan yahay nin weyn uu yahay si fiican bay dadku soo fiirina laakiin qofku markuu yahay qof aan wax weynba aan ahaynba waxaa saa inta loo fiiriya laga jeesana marka wuxuu leeyahay wakafaaka bicilmin wakafaaka waxaa kugu filan bicilmin cilmi saaxibuhu qofkiisu fi dunya adduunyada dhexdiisa marmuuqun uu yahay mid xoga uu la milicsado oo aan aad loo fiirino qof weynaan iyo aan lagu qiimaynin mahjuurun ku laga hijrooda uu yahay wa fil aakhirati aakhirana madcuurun ku la fogeeyey iyo maqbuurun la halaajiyey maxaa lahalaagin buu u keenaya wa amaa man yatacaadaa dalika min ahli beledina beledkeenan maqrib maqrib andalus dadka wuxuu yidhi fasiinaya cilmigaan falaysa cindahu agtiisu maba ahaaninba minhu cilmigaas mandiqa xaggiisa ilasmuhu magaciisa unbuu ka haystaa kuwa annaga nala joogay oo falsafe iyo mandiqaa naqaanaa dhahaayana magaciisa unbay yaqaanaan bis wax kale kama yaqaan walaa wasala ilayhi ilaa ilaa dikruhu walaa wasala ilayhi mana soo gaarin ilaa dikruhu unbaa soo gaarin sheeg sheegiisa unbay maqleen uu leeyahay hadda waktigiisa hadduu sidaa leeyahay kuwa hadda annaga nala joogay kawarran marka maxaa la dhihi kara kuwa hadda nala jooga sullamka iyo un akhristay keliya mandiqii xataa aan heer weyn ka sii gaarin haddana caqiidadii islaamka ku khilaafayo mandiqaas dartiis uga tegaayo caqiidadii saxiixa ahayd maxaad malaynaysaa wabilah towfiiq sal alla الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay kitaabkii anasixat alwaladiya ama nasixatu abilwaliid albaajiy raximah اllahu liwaladayhi sheekhu wuxuu soo yidhi wacalaykumaa biاlmri biاlmacruufi wakunaa min ahlihi wanhayaa can اlmunkari wاjtanibaa ficlahu wacalaykumaa waxaad ogaataan oo labadiinna aa ku dadaashaan biاlamri bilmacruufi macruuf lays-amro waannahyi cani ilmunkar iyo kunaa min ahlihi macruufka faridiisa ogaada oo laasima ahaadana macruufka dadkiisa yacnii dadka sameeyo ka mid ahaada oo sameeya idinka macruufka wanhayaa cani ilmunkari munkarkana reeba oo celiya dadka ka celiya wajtanibaa ficlahu samayntiisana ka fogaada waa dardaarankii luqmaanulxakiim wiilkiisa oo kula dardaarmay ka mid ahayd yaa bunaya aqim asalaata waamur bilmacruufi wanha cani ilmunkar wasbir calaa maa asaabak macruufka marka in la faro munkarka la reebo haddana macruufka marka la faro munkarka la reebo macruufka dadkiisa in la noqdaa la rabaayo qofka macruufka uu faraayo inuu dabaqo u ku dhaqmo isaga munkarka uu reebayana uu ka haro sida ilaahay subxaanahu watacaala nabiyulaahi shucayb uu ka sheego uu yidhi wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu ma doonayo inaan idin dib maro waxa aan aniga idinka reebaayo nacam sidaa ayuu yidhi marka in macruufka la faro munkarka la reebo waa waajib in macruufkii la sameeyo munkarkii laga harana waajib kale waay laba waajib waayo marka labadaa waajib marka qofku haddaanu samaynaynin macruufka ama munkarka uusan reebaynin haddii yacni munkarka uusan ka haraynin macruufkuna uusan samaynaynin ma u bannaan tahay inuu fariddiina uu ka tago fariddii macruufka uu faraayo iyo reebistii munkarka uu reebay inuu ka tago maadaama uunan samaynaynin ma u bannaanta uma bannaana laba dembi waa samayn la-aantuna waa dembi macruufka aanu samaynaynin munkarka iyo farid la-aanta uusan faraynin laba dembi waa hadduu mid la yimaadana kan kale uu ka tagana waa lagu ciqaaba kan kale ciqaab ku mudana walidaalika ilaahi subxaana watacala wuxuu yhi atamuruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum waantum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun marka ibnu kaiir aayaddaas markau macnaynayo baxigan iyo mabxadkan uu ku sheegay xadiidkii usaama ayuuna keenay ee nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu ka sheekeeyey nin naarta la gelinaayo fatandaliqu aqtaabuhu mandhiciradiisaa bannaanka soo baxa ayuu yidhi fayaduuru calayha kamaa yaduuru alximaaru fi raxa wuxuu ku wareegayaa marka mandhiciradiisa sida dameerka uu shiidka ugu wareego oo kale markaasuu yidhi sida dameerka uu shiidka ugu wareego dadkii ahlunaarka kusoo kulmaayo markaasay waxay leeyihiin alasta ta'muru bilmacruuf watanha cani ilmunkar war soo macruufka nama fari jirin munkarka soo nagama reebi jirin markaasuu leey nacam bala kuntu aamurukum bilmacruufi macruufkaa idin fari jira walaa aatiihi lama imaan jirin wa anhaakum canilmunkari baa idinka reebi jira wa aatiihi waa samay jirin marka waxaa lagu ciqaabay faridda ma ahane waa samay la-aanta waa nacam marka camalkiina waa layska rabaa fariddiina waa layska rabaa waa laba waajibo marka meesha taallo oo in la fududaysta aan aanay ahayn fiqhi aad u fara badan fiqhina waa u baahan tahay iyo dulqaad iyo cilmi intaasba waa u baahan tahay kadib uu yidhi daacatu weliyi lamri fii gayri macsiyati illaahi weliyulamarka ninka madaxda in la adeeco wixii aan macsi alla aan ahayn markaasuu yidhi wa adiica adeeca man wallaahu allaahu qofka alla u dhiibo amrakumaa amarkiina maa lam tudcaya haddaan la idinkugu yeerin ilaa macsiyatin macsi fayejibu markaa waxaa waajib noqonaya an tamtanicaa minhaa inaad macsidii ka hartaan oo diidaan watabdulaa aad bixisaan daacata aad bixisaan daaco fiimaa siwaahaa wixii ka soo haray iyada oo marka aad bixisaan wixii ka soo haray oo macsidaa ka soo haray daaco ah inaad markaas bixisaan ood adeecdaan wixii mubaaxa iyo wixii waajiba iyo wixii sunnaa in lagu adeeco halkan marka iyadana tanow ku sheegayaa waana waxyaabaha waxay ka mid tahay nebiga caleyhi salaatu wasalaam jaahiliyadii uu ku khilaafay bay ka mid ahayd maxaa yeele jaahiliyadu ma aysan aqoonin kala dambayn iyo dad kala dambayn iyo dad madax ka dambeeyo ma aysan aqooninoo nin walbaa waxuu lahaa ma hebelaan aniga ka dambayna waa iskala weynaa anafe iyo qabyaalad iyo casabiyad iyo wax noocaas ayaa ku jiri jirtay weliyul amarka la adeecayana waxaa weeyaan waa inta uu muslim yahay qofku nacam maxaa yeele nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waanlaa nunaasica alamra ahlahu ilaa an tarow kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan yacni ilaa aad ka aragtaan gaalnimo cad gaalnimo cad haddii lagu arko waxaa weeye wax daacaa ma laha gaalnimo cad haddii lagu arko wax daacaa ma laha marka min nawaaqid alislaam waxaa ka mid a dabcan in dadka islaamka iyo dalka muslimiinta gaalo lagu soo hogaamiyo gaaladaas oo dadka diinkooda ka burburinayso oo diin weliba ku haysato meel walba ku sheegayso waxa ay ku haystaanna diin ay tahay diin waxa ay ku haystaan ay diin tahay in lagu soo hogaamiyo ama ayaga wakiillo laga noqdo oo gaalada inta wakiillo loo noqdo wakiillo looga noqdo alxarbu dida alislaam nacam dagaal islaamka lagu qaado in gaalada wakiilwakiil looga noqdo wuxuu ka mid yahay nawaaqidulislaam ay ka mid tahay nacam arrintaa iyadaa marka waxaa weeyaan wixii kufri bawaax oo noocaasoo kale hadduu u koro qofka amiirka ahi wax dhaacaana ma laha dadka muslimiintana waxaa ku waajibaysa inay khalciyaan ooy imrada iyo imaarada ay ka siibaan oo ay dadka ugu bedelaan wax muslim ahoo islaamka u hagaajinayo islaamkooda hagaajinayo laakiin in allaale inta uu islaamka baaqi ku yahay oo islaamkiisu saxiix uu yahay waxaa weye wixii macruufana waa lagu adeecaa munkarkana lagu adeeci maayo markaas laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq inama daacatu fi lmacruufi macruufka unbay daacada ku ahaataa shaygii macruufa oon munkar ahayn waa kaas wixii marka munkar hadduu kuu diro diido waxaa weyan hadduu ku dilo waxaa weeyaan afdalu jihaadin kelimatu xaqin cinda suldaanin jaa'ir weyaan nacam ayb hadduu gaal noqdana wax daacaa male imradiisana waa baaba'aysaaba nacam waa siibanaysaa oo qof muslima qof gaala muslimiinta yacni korkooda suldo kuma yeelo karo nacam sharciyan sharciyan suldo kuma yeelo karo marka arrintaa idana saa in loogu baraarugsanaado yaa idana daruuri ah waxaa kaloo imrada qofka ugu xasili kartaa saddex waxyaabood taana in la ogaado waa daruuri qofku amiir wuxuu ku noqon karaa saddex sababood kow waxaa weeyaan in ahluxalli walcaqdi dadka la yidhaha ay doortaan ahluxalli walcaqdigana waa culummada iyo dadka ru'asaa lqabaa'il dadka qabaailka curafada islaamka uu yaqaano alcurafaa oo dadka markaa mas-uulka ka ah qabiilada iyo culummadoo wada jiro iyo ahluxalli walcaqdi ah ninka ay doortaan imradiisu waa ansaxaysa hadduu awood yeesho awood leeyahay dabcan tan labaad waxaa kale ay ku sugnaataa boqorkii ama amiirkii ka horreeyey inuu keeno meesha istiklaafaa la yidhaha midda saddexaad waxaa weeyaan inuu xukunkii boobo xukun boobid waa xaaraam laakiin hadduu intuu boobo jidadkii iyo dadkii iyo meel walba uu amni ka dhigo ee uu meeshii ay dadkii ay kala noqdaan shacbi la xukumo iyo dad wax xukumo ay kala noqdaan muslimna ou yahay daacada waa la siinaa inkastoo habka uu ku yimid hab xaaraama ay tahay saddexdaas qaab weeyaan nacam wax aan qaababkaas ahayn marka xataa imra aan guntan maynin waa nacam marka imra ay gaalada soo dhoodhoobtoo kale iyo acdaa'ul islaam dad intay soo dhoobaanay dalka islaamka amiir dad ay uga soo dhigaan qofkii saasoo kale ay amiir uga soo dhigaan dee wax fiqhi ah oo imradiisu ansixa dhahaayo waxaan naqaano ma aha nacam ayb oo acdaa'ul islaam inay ahlulxalli walcaqdi noqdaan waxaa weeye waxaan suuragal ahayn w maxaa yeel ahlulxalli walcaqdi waa dadka wax dadka dadka u furo una xiro w muslimiinta waxaa u furo oo u xiro dadka ahalka waa culummada iyo dadka muslimiinta curafada la yidhahdo nacam alcurafa la yidhahdo wixi aan intaas ahayna de gaale ay soo dhoodhoobto awalba wax kama jiraan wa nacam sharca- sharcan ayb nacam khaasatan haddana wax amiir aan shawka lahayn oon awood lahaynna wax imradiis waa iska wahmi iyadana nacam ayb amiirku waxaa weyn anu awood leeyahay oo dadkii oo kala xasmi karo oo kala celi karo ayb kaana marka amiirku adeecitaankiisa ayuu halkaa sheekhu uu ku sheegay raximah allahu tacaala daddiin iyo adduunya labadaba faa'iidadeeda ku sugan in amiirka la adeeco muslimka dan baa ugu sugan acdaa'ul islaam waa ka naxayaan dad iyo amiir iyo iyo iyo dadku amiir u ahayo ishaysta markay yacnii isla joogo awooddooda mid tahay markuu arko waxaa weeye cadowgiina waa ka naxayaa muslimkiina muntadam ayuu ahaanayaa ayb taa marka iyadana waa taas iltizaamu sidqi waijtinaabu lkadib ayb marka dadaa laga yaabaa de inay kufriga u arkaayaan umarada waa la gaalaysiinaa iyo wax noocaas oo kale yidhaahdo de umarada waxaa weeyaan kii ilaahay iyo rasuulkiisu ay gaalaysiiyeen annagu islaam uma keeni karna nacam kii alla i rasuul sida alimaam ibnulqayim uu ku yidhi nuuniyada wuxuu sheegaa kufriga waxaa weeyaan waa xugun alle i rasuul alle i rasuula iskale xugunkaas cidday gaal ku tilmaamaan waa gaal cidday iimaan ku sheegaanna waa mu'min alle i rasuula iskale ra'yi iyo aaraa iyo qabyaalad iyo casabiyad iyo koox iyo kuma dhisna masaaishaasi nacam ayb nawaaqid lislaamnad waa wax diinta macluumka oo la garanayo la yaqaano waay qur-aanka iyo sunnada iyo lagu yaqaano laa ilaha illa allahuna lix shardi bay leedahay lix shuruud shardi walbaana waxaa kasoo horjeeda naaqid marka shardiga nin qofkii naaqid karo shardi oo min shuruudi laa ilaha illahna ka tago shayguna weliba oo xujadii ay ku oogan tahay ee afar iyo labaatanka sac loo sheegayo ama macluum min addiini bidaruuraba ah shaygaas oo qof kastaoo muslim oo kale uu garan karo isagoo kale aanu ka jaahil noqon karin qof muslima de waxaa weeyaan iyada laftirkeeda waa dhinaca kale in quluwi loo sameeyo ma aha ruux alle rasuul agtiyooda gaal gaal ka ah in waa muslim adiga aad tiraa iyadana mafsado kale iyo dhib kale leedahay saa marka in loo ogaadaa waa daruuri ayb wacalaykumaa waxaad ogaataan ood laasimtaan bisidqi sidqi laazima oo ku dadaala runta fa inahu runtu zaynun qurux weeyaan wa iyaakumaa waxaad iska ilaalisaan walkadiba beenta fainahu beentu shaynun ceeb weeyaan waman shuhira bisidqi sidqi iyo run qofkii ku caanbaxo dadka dhexdooda uga caanbaxo fa huwa naadiqun maxmuudun fa huwa isagu naadiqun mid dhawaaqaya weeyaan kaasoo maxmuudun la mahadiyo waman curifa bilkadibi qofkii lagu gartaa lagu bartaa lagu ogaadana fa huwa isagu saakitun mid aamusan weeyaan kaasoo mahjuurun laga mahjuur ah yacni isagoo aamusan baa laga hijrooday madmuumun la eedeeyey wuxuu ku leeyahay qofka runta sheego kolkau dhawaaqaayo waa maxmuudo nin ammaanan waa dadka agtooda maxmuudka ah ninka beenta lagu bartaana asagoo aamusan ayaa dadku necab yihiinba oon dhawaaqinba waana sidaas beenlowga isagoon hadlinaa la necab yahay oo dadku ay ka hijroonayaan oy ka tegayaan wa aqalu cuquubaati alkadaabi beenlowga cuquubaadkiisa tan ugu yar allaa yuqbala sidquhu weeyaan runtiisa inaan la aqbalin cuquubada ugu yaroo beenlowga waxaa weya runtiisa inaan la aqbalaynin ile been baa lagu bartaya moogtahay nacam anlaa yuqbala sidquhu walaa yataxaqaqa xaquhu xaqiisana aanu dhaboobin us u dhaboobin isaga yani us u suura gelin ayb wamaa wasafa allaahu tacaala axadan alla qof kuma sifaynin bilkadibi been ilaa daaman lahu isagoo eedaynaya unbuu ku sifeeyey haddaa aragto qof alla subxaana wa tacaala uu been ku tilmaamayo waa isagoo eedaynaya unbuu ku tilmaama beentaas isagoo eedaysan walaa wasafa allaahu tacaala ilaahay kuma tilmaamin axadan qof bisidqi run ilaa maadixan lahu isagoo ammaanaya maahane iyo waa murafican bihi isagoo kor yeelaya isagoo kor yeelaya maahane marka alla uu qof run ku ammaanayana waa ammaanaya waa kor yeelaya ilaahi subxaana wa tacaala qof been markuu ku sheegana waa qofuu alla eedaynayo subxaanahu wa tacaala adaa lmaanati amaanadii markuu runtii